إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullah dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka warbaahinta alfurqaan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay magaalada muqdisho wilaayada islaamiga hijubbada dhexe ayaa dhistay golaha odayaasha dhaqanka ee gobolka dhakhtar soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyey xanuun bulshada dhexdeeda lagu arko boqolaal qoys ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay wilaayada jubbada hoose ka samaysay magaalada jamaame dad badan ayaa ka faa'iidaystay dowlo diini ah oo lagu qabtay wilaayada islaamiga hijubbada dhexe آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay magaalada muqdisho askariga ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay shalay gelinkii dambe xaafadda taleex ee degmada hodan goobjoogayaal waxay sheegayaan inay dagaalameen laba ciidan oo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka ciidankan ayaa ka mid ahaa kuwa b-sta loo yaqaano waxaana askariga uu nafta ku waayey rasaasta ay isweedaarsadeen dhacdadan ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada ciidamada dowladda federaalk ayaana si joogta ah ugu dul dagaalama bulshada dhexdeeda wilaayada islaamiga hijubbada dhexe ayaa dhistay golaha odayaasha dhaqanka ee gobolka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar magaalada saako waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro iyo kulan wadatashi ah oo maalmo socday una dhexeeyey walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan ayaa waxaa lagu dhisay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaasi oo ka kooban malaaqbiyey axmed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan shucayb yunis sheekh ibraahim xoghayaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan waxaa ka hadlay oo odayaasha si weyn ula dardaarmay waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaan boorinayaa oo idiin dardaarmayaa inaad kaalintiina ka qaadataan ummadda inaad ugu yeertaan cadowga saa'ilka ee weerarka ah ee ummaddeenna iyo dalkeenna duulaanka ku ah si aan isaga difaaci lahayn jihaadkan aan u garab istaagi lahayn biidni illahi tabaaraka watacaala inaad hoggaan ugu noqotaan oo odayaal u noqotaan ayaan idiin dardaarmayaa waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan ku daro shareecada islaamka ku dhaqankeeda meelmarinteeda inaan odayaal u noqono ka shaqeyno ilahay idinkii dacwadiiyaa ugu horreyso dadkii in dacwada loogu yeero dacwo la gaarsiiya ilaahay kitaabkiisa iyo dacwadii nebi maxamed la gaarsiiya macruufka in ummadda la fara munkarka laga reeba shareecada ilaahay dhaqangelinteedaoo kaamila inaan ummadda hoggaan ugu noqonno yaan insha allahu tacaala naftayda iyo tiinaba u dardaarmayaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaas maxamed cali iyo ugaas ibraahim haafow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe kana qabac ahaan waxaana laga rabaa dardaarankii nala siiyey horeyna ilaahay noo siiyey bacdallaahina hadda walaayadeenna ayna siisay inaan dhagangelinno waxyaabihii meesha aan ka qaadannay bulshadii naga dambaysa inaan gaarsiino sida waaligeenna khayr allaha si uu noo sheegay masaajidada aan ooga sheegno kulamaha kale meelaha kale la fadhiisana aan ooga sheegno meelaha xilooyinka ee dadka ay ku kulmaan aan ooga sheegno suugag aan ooga sheegno ittaqullaah xaydumaa kuntum insha allaahu raxmaan intaasaan dhihi lahaa ilaahay ha nagu canfaco odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbada dhexe ayaa munaasabadda ka sheegay inay door weyn ka qaadanayaan oogidda ku dhaqanka shareecada islaamka iyo ka hortagga dullaanada kala duwan ee ay shisheeyuhu ku soo qaadeen waddanka dhakhtar soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyey xanuun bulshada dhexdeeda lagu arko maxamed muudi abu muslim ayaa ka waramaya doctor qarax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka hadlay madax xanuunka loo yaqaano migreen dhakhtarka ayaa sheegay in xanuunkan uu ku yimaado dhaxal wuxuuna ka bixiyey sharaxaad badan cudurkan waa madax xanuun daran oo qofka ku dhaco isagoo wato calaamadiis inay ka mid tahay hal dhinac inuu oga dhaco kaasoo wato qofka inuu indhaha ka arko wax intiisu ku dhicin ka hor sida biriq inay hormarto oo kale wax zigzaag oo kale inay ku horqormaan ilaac oo kale inuu arko ama dareemo waxyaalo jirkiisa midmidaya ama duraya ama gubaya cudurkan waxaa sababo sida la sheega waa dhaxal waxaa kaloo la sheegaa inay sababto intracranial vasoconstriction inay xididada madaxa lafihiisa dhexmara ama madaxa uu leeyahay inay yaryaraadaan cariiri noqdaan kadibna ay weynaadaan dhiiggana uu ka istaaga madaxa xanuunka saasoo keena calaamadaha lagu garana waxaa kamid a marka matag lalabo abitiid la-aan ee, qofka oo iftiinka dhibsado qofka oo codka dhibsado qofka oo madaxiisa uu noqdo ee, inuu diido ama madax uu wareegto ama madax uu dareemo in miisaanka laga qaaday qofka oo hemibrasis ama hal dhinac qofka oo ka noqdo daciif qofkii oo kabaabisa uu iska dareemo jirkiisa dhakhtarka ayaa ka waramay inta jeer ee uu cudurkan ku soo laaban karo qofka
cudurkan marka calaamadiis waxaa kamid oo kaleeto intuu soo laalaaban karo waxaa kamid a laba waqti bishii wuu soo noqdaa xanuun baabiyaasha caadin waxba kama taraan ugu badnaan qofka wuxuu hayaa labaatan iyo afar saac markuu seexday kadib baa laga yaabaa qofkaas inuu soo kaco asagoo caafimaad qabo marka waxyaalaha cudurkan lagu garto oo ugu caansan waa in intaas cudurkan marka la rabo marka in la baaro calaamadii aan soo sheegnay waxaa lagu darayaa baaritaanka le esrka c r b lamba banja m r i ct scan inta waa lagu xaqiijiyaa qofka marka hadduu ku dhaco waxaa fiican inuu ka fogaado qaylada iftiinka qol iftiin le meel dad buuqa inuu ka fogaadaa fiican daawo ahaan isbitaalka dad imaadidoo kaleeto laba siiba dadka ku daaweeyaa daawo waa mid oo ah abortive therapy oo ah xanuunka markaas taagan inay qofka idinka ilaahay ka joojiso midna waa prophylactic oo ah waa daawo soconaysa cudurka kahortag u ah inuusan ku dhicin marka labadaasba isbitaalka way taallaa
xanuunkan ayuu dhakhtarka ku sharaxay xubinta caafimaadka ee habeenkii ku baxda barnaamijka dhuuxa waraysyada boqolaal qoys ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay wilaayada jubbada hoose ka samaysay magaalada jamaame warbixinta warkaasi cali aadan xasan ayaa soo gudbinaya raashin qaybintan ayaa waxaa ka faa'iidaystay lix boqol oo qoys oo ku dhaqan degmada jamaama iyo nawaaxigeeda raashinka ayaa waxa uu ka koobnaa bur bariis sokor saliid iyo marakaneecooyin dadka raashinka la siiyey ayaa muujiyey shucuurtooda waxaan joogaa de- magaalada jaman baan joogaa dadka waxa la siiyaan ka mid ah aniga waxaan ka mid ah een, saliidda burka bariiska waxyaalo badanaa ka mid ah meeshaan oo yaalaan farxaddeeda weligeyga ma arkan aad baan ugu faraxsanahay jasaakumullah khayran magacayga cali yuusuf sitcalin waxaan joogaa degmada jamaame degmada jamaam waxaa ku jira maanta raashin qaybin raashinka bariis sokor bur sandarbo iyo sadexal saliid walaayada waxaa ugu ducaynaynaa cadowga ilaa ka qabto mujaahidiinta gacmahood kor alla u sareeyo ismaaciil cabdi cabdulaahi dheere maanta waxaa halkan ka jira farxad aad iyo aad u weyn raashin baa noola qaybiyey walaayada islaamka qaar la siiyo saddex shiyo haaf haaf bariis haaf sakor haaf bur hal shandarwa hal saliida ah aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta walaayada qaar la siiyo nidaam aad iyo aad u fiican way maanta maasha allah aad u fiican nidaamka walaayada qaar la siiyo gaalada allah naga jebiyo sidoo kale haweenka ayaa dhankooda soo dhoweeyey raashin qaybinta magacayga maryan faqaa wikar maasha allah wallaahi raashinaa noola qaybiyey degmada jamaame si oo tartiib ee deganaan ee sharaf leh ilaaha ku mahadsan marka kiish bariishkiis sakor kiish bur xabad shandero sinsiyeer kaneeca kacsan edab kaneeca waa nalaga buufiye sinsiyeer yaa noolagu caawiye alxamdulilaah magaalka maasha allah farxaddeena maasha allah wax lasoo koobi kara maahan ilaahay inuu cadow ka qabto jannatal firdows ugu bishaareeyo dadkii sadaqaysan ilaahay inuu miisaanka u saaro ilaahay subxaana watacaala inuu maxaa loo abaalkeeda siiyo maanta waxaa ka jira qayr baa ka jira walaayadana sidax kor allaha ka dhigo bariis iyo bur iyo as- saliid aana la siiye iyo shandarawo ilaahay waxaan ka baryaynaa inay gacantii sarreeda alla ku dara wax si aada aada hooyo waa soo dhowaynana gacno furan kor alla ka dhigo maanta farxad baa ka jirta raashinaa nala qaybiyey walaayada degmada jamaama sokor bariis bur shandarbo saliid saa'id farxadayna wax lasoo koobi kara maaha maasha allah guul allah si mujaahidiinta garabkoodan taagana maasha allah ilaahay garabkooda ha galo waa u ducaynayna alxamdulilah suldaanka beesh hurday ee jubbada hoose ayaa isna bogaadiyey howshan raashin qaybinta ah ee maamulka islaamiga ah u istaagay waxaan joogaa meeshii lagu bixinayay raashiinka raashiinkaasoo ay bixinayso xarakatu shabaab mujaahidiin gaar ahaan walaayatu jubba sufla Een, insha allahu tacaala raashiinkaas oo aad macnaha dadka allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah ee ugu deeqaayan dadkooda tabaalaysan awalan marka hore dadka waxaa loo sameeyey diiwaan kadib haddana walaalaha waxay sameeyeen inay bixiyaan boono ay siiyaan qof walba oo lasoo qoray oo miskiin ah oo tabar yar ah in boono la siiyo boonadii kadib ilaahay fadligii haddana waxaa macnaha boonadaas ku soo xarooday dadkii muslimiinta ahaa oo tabarta yaraa oo wal- oo macnaha ayaa ku soo xarooday kadib walaalaha waxay galaan inay raashinka iskor saaraan waxaa ka mid ah bariis waxaa ka mid ah sokor waxaa ka mid ah bur waxaa ka mid ah shandarood waxaa ka mid ah caag saddexle saliid ah ayaa qof walba lagu fariisiiyey waa ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala waa nimco ilaahay uuna siiyey ilaahayna inaan ugu shukrino maadaama dadka maanta ay cadow iyo alla subxaana wa tacaala ay waxaan jirin ay ku lugoynayaan ama kaar ay ku lugoynayaan waxaa waye dadka muslimiinta ayagaa isu gargaara ayagaa walaalo ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa maalmihii lasoo dhaafay qiimeynaysay xaaladda dadka danyarta ah iyadoo dhanka kala waday mashaariic horumarineed ee adeeg bulsho ah sida waxbarashada iyo caafimaadka halka warkaan aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan dad badan ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo lagu qabtay wilaayada islaamiga jubbada dhexe mar kale iyo maxamed muudey deegaanka qawowe waxa uu ka mid yahay deegaanada xamlada dacwiga ah ee uu iclaamiyey maktabka dacwada degmada saako wilaayada islaamiga ah dad gaaraya boqol iyo konton qofood oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa dowladani diiniga ah loo qabtay iyaga oo ay ku qaateen duruus towxiid ah ugu horeyn xiritaanka waxaa ka hadlay mid ka mid ah culimmadii lagu casuumay mahadoo dhanba allay u sugnaatay allihii subxaana wa tacaala noo suurtageliyey nicmooyin badanna na siiyey noona suurtageliyey dowladii tobanka maalmood noo socotay annagoo nabadgelyo haysanoo caafimaad qabna in ilaahay uu noo soo gebagabeeyo ikhtitaamkeedii iyo gebagabadeedii ilaahayna soo waafajiyo na soo gaadhsiiyo allahaasaan u mahadinaynaa insha allahu tacaala dowladaas tobanka maalmood noo socotay wax haddii ilaah kuu ron yahay ku yaallay oon qaadanaynay waa wixii ilaahay subxaana wa tacaala koomkan uu u khalqay oo towxiidka ahaa barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo sahaydii aakhire intaba markuu ilaahay jala wacala uu leey tasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wataquunii yaa ullalbaab ilaahay haddaadan baranin kama xabsan kartid ugu dambeyn waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay muddadii ay soconaysay dowladda iyo duruusta ay ku qaateen oo ka warbixinaya magaciygii qoryow aadan hilowla aadan dowre ayaa nooga soo gabagabootay deegaanka qaboowe oo hoostigaysa degmada saakow waxaa noo qabteen maktabka dacwada oo degmada saakow dowladaas waxaan ka fa'adnay waxyaabayin badan ayaan ka fa'adnay waxaan ka fa'adnay waxaa ka mid ah maa hiya alcibaadatu alcibaadatu hiya ismun jaamic limaa yuxibuhu allah wayarullaahu min alaqwaali waalafcaali aldaahiratu bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacayga ku bilaabaayo maandeeq maxamed cabdi joogto tuulada qabow hoostagta damada saakow doore ayaa noo socday muddo toban beri ah dooradaas waxaa kusoo gowday maanta waxaan baran waxyaalo badan maahiya alcibaada bismillaah anigoo magacayga ku bilaabay mawlid aadan dhahar oo jooga tuulada qabow degmada saakow hoostagta muddo toban beri ay doorada noo socotay dowladaasoon cashiro kala duwan u qaadanay maahiya alhijratu alhijratu hiya alintiqaalu min baladi shirki ilaa baladi alislaam wahiya واجبة إلى أن تقوم ساعة ما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الجهد والوصف في الجهاد الكافرين والمرتدين والمنافقين كم أنواع الجهاد؟ الجهاد نوعان جهاد جهاد الطلب جهاد وجهاد الدفع ما هو الجهاد الذي نحن فيه هو الجهاد الدفع dowladani diiniga ah ee maktabka uu ku soo xiray deegaanka qabowe waxay ka mid tahay xamlada dacwiga ah ee uu ku dhawaaqay maktabka in dhammaan deegaanada saako la gaarsiiyo xamladani dacwiga ah warkii raadiyaha alfurqaanna xilligan waa naga intaa